ciidamada amisom gaar ahaan kuwa burundi ayaa maanta baneeya xarunta kulliyaddii jaalisiyaad oo ay deganaayeen tani intii ay ku sugnaayeen magaalada muqdisho muddo ka badan toban sano balse dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay ay ka socdeen dayactir iyo dib u habeen lagu sameeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka wakiilka gaarka ee midooda africa ambasador faransiiska madera saraakiisha howlgalka nabad ilaalinta midooda africa iyo saraakiil ka kala socday dalalka tababarka ka caawiya soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadda ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed oo kala wareega amisom kuliyadda jaalasiyaad ayaa u mahadceliyey amisom taageerada ay siiso dowladda federaalka sidii dib loogu soo celin lahaa xasiloonida dalka waxa uu sheegay in kuliyaddu ay sidii hore kusoo laaban doonto islamarkaana ay bilaabi doonto tababaradii saraakiisha ciidanka la wareegidda kuliyadda jaalasiyaad oo ahayd kuliyad muhiimah buqcadaas muhiim u ah istaraatiijigna amniga magaalada caasimadda iyo dalkabana wax weyn ka taraysa gacanta hore uga hayeen walaalaheen burundi ciidamada amisom maantana ku wareegaysa gacanta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxay muujinaysaa kana turjumaysaa maanta inaynu la wareegno kuliyadda jaalasiyaad oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay gacanta u soo gasho mar labaad in uu hirgarayo meelna marayo qorshihii amniga qaranka qorshihii transition planka ama kala guurka oo macnaheedu tahay soomaalidu ha la wareegaan amnigooda soomaalidu ha qaado mas-uuliyadda amniga dadkeeda taliyaha ciidamada dalka burundi ee jooga soomaaliya oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ciidamada amisom ay ka baxeen kuna wareejiyeen dowladda federaalka soomaaliya xarunta kuliyadda waxa uu sheegay in sebteembar labada kun iyo sideedii ciidamada burundi ay halkaasi kala wareegeen al-shabaab kadib dagaal culus oo halkaasi ka dhacay waxa uu sheegay in qabsashadii kuliyadda ay sahashay in al-shabaab laga saaro meelo badan oo ay ka mid yihiin wasaaradda gaashaandhigga isbitaalkii xoogga markii dambena laga abaabulay duulaankii ay ku qaadeen bartamaha iyo koonfurta soomaaliya maantana uu ku faraxsan yahay in muqdisho oo amni ah ay si rasmi ah ugu wareejiyaan gacanta dowladda iyo ciidamada militariga
amisom is supposed to be handing over some of the security responsibilities to Somalia security forces
amisom waxaa lagu wadaa in qayb ka mida ammaanka dalkooda ay ku wareejiso ciidamada soomaaliya waxaana dhammaanteen halkan u joognaa inaan indhaheenna ku aragno mid ka mida tallaabooyinka dhaxalgalka ah ee taariikhiga ah ee ku wareejinta ammaanka ee ciidamada ammaanka ee soomaaliya haddaba maxay tahay ahmiyadda iyo muhiimadda ay xaruntan u leedahay tababarka saraakiisha ciidamada dowladda waa kan kusimaha taliyaha ciidanka xoogga dalka oo arrintaasi ka hadlaya kuliyaddan waxay soo saartay muddadii dowladdii ay jirtay toban guruub ayaa ka baxday iyo lix guruub oo la yidhaahdo special course oo saraakiil xigeen ah kuwaas oo ciidamada wax weyn ka bedelay markii la fuday waxaa gacanta ku hayay dowladda ruushka macallimiin ah iyo macallimiin soomaali ah muddo yar kadib duruustii afka faransiis afka ruushku ay ku qorneed macallimiintii kuliyadda waxay isku dayeen inay bedelaan af soomaaliya u bedelaan duruustii af soomaaliya aniga waxaan ka mid ahaa saraakiisha ka baxday kuliyaddan
kuliyadda jaalasiyaad oo lagu tababari jiray saraakiisha ciidamada militariga soomaaliya marxalado kala duwanna soo martay ayaa noqonaysa xaruntii saddexaad oo ay ciidamada amisom ku wareejiyaan dowladda federaalka iyagoo horey ugu wareejiyay garoonka kubadda cagta stadio muqdisho iyo jaamacaddii ummadda ee magaalada muqdisho marka laga yimaado saraakiisha soomaaliya saraakiil badan oo dalalka afrika oo usoo gurmaday soomaaliya ayaa iyaguna ka baxay xaruntan xilligii dowladii hore ee soomaaliya kuliyaddan oo ahayd kuliyad casri ah seynab abukar maxamed v o a muqdisho